wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in maalintii shalay askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay gudaha degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe askarigan ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey nuur waxa uu si gaar ah uga tirsanaa ciidanka lagu yeero danab waxaana dilkiisa geystay askari kale ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah oo askariga u dilay kan kale oo ay isku safka yihiin waxaana xoguhu intaas ku darayaan in askariga falka geystay gacanta lagu dhigay xabsigana loo taxaabay si kastay ahataba waxaawaayihii u dambeeyey ciidamada dowladda federaalka caadi ka ahaa dilalka bareerka ah ay dhexdooda isu geysanayaan iyagoo dhanka kale dhibaatooyin xanuun badan kula kaca dadka shacabka ah oo aan waxba galabsan